فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan idilkiinba meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka aqoon iyo ogaal أبرى به كالفتا ولا ألهاك عنه أنيق روضان aqoontiyo garaadkiyo xiska iyo ogaalkuba ilmaqabato weeyaan orod iyo adduun iyo awood iyo itaal iyo afti laguma heli karo uurka iyo laabtiyo maskaxduu ilaahay ku asteeyey garashada ayaan weeye rabbigeen addoommada midkuu rabo deequu u siiyaa ma og tahay ogaalkuba ilaaheen ayaantuu ifka aadankeenu aqri uu ku yidhiyo asmaadiina loo dhigay alif ilaa yaa in ogaal aqoon yahay aqoonina ogaal tahay ka ogina aqoonyahan ama uu abwaan yahay kaan aqoon engegan yahay inan yahow ma moog tahay mise waad ogsoon tahay آل الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت waa saddexda bisha dulxaja sannadka kun afar boqollabiyo afartanka hijriyada qodobada toddobaadkan barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah sidee carruurteenna ugu tarbiyeen karnaa tarbiyo wanaagsan warbixin muhiim ah oo qodobkaas ku saabsan ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan inshaa allah qodobada aad dhegaysan doontaan waxaa sidoo kale ka mid ah xalqada shanaad ee tixanaha qasasun min ataariikh oo ku baxa barnaamijka aqoon iyo ogaal xubintii ma og tahay ayaan ka marnayn barnaamijka ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست
waa hagaag aan ku horrayno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka carruurtu waxay ka mid yihiin nicmooyinka uu allah bixiyo nebiga sala allahu calayhi wasallam wuxuu inoo sheegay in waalidka ay ku xihan tahay waxa ay noqon karaan carruurta markay weynaadaan haddaba waalidka waxaa carruurta ka saaran mas-uuliyad weyn waxaana warbixinta soo socota ku eegaya salmaan axmed رحب من القلب إكبارا لكل أب ربى بنيه على الإيمان والآدب فأشغلوا بكتاب الله وقتهم وغيرهم ضيع الأوقات في اللعب رحب ففي حلقات الفاضل ارتاح qoyska muslimka ah waxaa lagu tiriyaa aasaaska bulshada muslimiinta waxaana wanaaggiisa uu ka dhigan yahay ummadda oo hagaagta kuna tallaabsata horumar dhanka diinta iyo dunyada intuba muhiimadda qoyska waxaa laga dheehan karaa abuurista allah casa wajal markii walle abuuray nebi aadam wuxuu u abuuray hooyo xawaa si ay wehel ugu noqoto taranka basharkana uu u daa'imo waxayna ahayd bilowga aasaaska insaanka markaan u soo noqonno ciwaanka mawduuca qoysku waa barbilowga cilaaqada iyo xidhiirka ay carruurtu la yeelanayaan dadka sidaas darteed waxaa qoyska muslimka ah ku dhacaya waajibka ugu weyn marka laga hadlayo barbaarinta jiil rabbaani ah oo ka qayb qaata dib u dhiska ummadda iyo soo celinta sharafkeeda lagu tuntay من الطالب وتارة في استضافة تبصرهم بكل خير من الأخلاق منتدب waxyaabaha aasaasiga ah nagana saacidaya inaan soo saarno jiilka noocaas ah waa tarbiyada wanaagsan oo ah in carruurta lagu barbaariyo mabaadi'da islaamiga ee toosan diinteenna ayaana ah marjica koowaad iyo isha aan ka qaadanayno axkaamta diineed iyo midda adduunyo intuba halkan waxaan ku soo gudbinaynaa dhowr tallaabo oo muhiim ah lagana rabo waalidka si ay noogu soo baxaan jiil toosan ummaddana waxtara arrinta koowaad waa in waalidku noqdaa qof yaqaana diinta islaamka micnaha ma ahan inaan ka wadno waa qasab inuu noqdo caalim weyn ee ujeedku waxa uu yahay inuu waalidku barto asaasiyaadka diinta islaamka iyo masaa'ilka ay culimmadu ugu yeedhaan almacluum min addiini bidaruura sida tawxiidka salaada iyo waxyaabaha la midka ah arrintan waxay kaa saacidaysaa inaad maskaxda carruurtaada ku beerto mabaadi'da toosan maxaa yeelay qofina waxaanu haysan ma bixin karo haddii adigu aadan aqoon u lahayn mabaadi'da islaamiga ee saxan waa mustaxiil inaad carruurtaadu barto mabaadi'daas qodobka labaad ee waalidka laga doonaya waxa uu yahay waa inuu noqdaa qof wanaagsan oo ay carruurtiisu ku daydaan aabbayaasha ayaa ah dadka ugu horreeya ay carruurta ku daydaan saamayn adag ayayna ku leeyihiin dhaqannada carruurta sidaas darteed waxaa aabbayaasha laga doonayaa inay ilaaliyaan habdhaqankooda si gaar ah markay carruurta la joogaan aabbe waa inaad ka digtoonaataa wax weliba oo dhaqanxumo ah adigoo u baqaya aakhiradaada kadibna u naxaya mustaqbalka carruurtaada maskaxda carruurta waa mimori faaruq ah oo kaydanaya wax weliba ay arkaan wanaag iyo shar intuba sidaas darteed waa inaan mimorigaas faaruqa ah ku duubnaa wax wanaagsan qodobka saddexaad ee muhiimka ah waa in carruurta lagu hagaa jacayl iyo daryeel labadan arrin waxay saamayn muuqata ku leeyihiin carruurta markay aad u yaryar yihiin waxaa mamnuuc ah in la ciqaabo laguna ad adkaado waa inaad u tawjiihisaa si naxariis iyo rifqi ay ku jirto adigoo u muujinaya inaad jeceshahay waxaana la isla ogyahay in carruurtu haddii ay ku jeclaadaan ay warkaadana yeelayaan qodobka afraad ee muhiimadda gaarka ah xambaarsan waxa uu yahay in carruurta lagu beero in allah casa wajalla uu mar waliba u jeedo uuna arkayo habdhaqankooda khaladaadka waaweyn ee ay waalidiintu ku jiraan haba ugu badnaadaan hooyooyinka waxaa ka mid ah in carruurta arrimo gaar ah lagu cabsiiyo sida waxaan kuu sheegayaa aabbe macallinka ayaan kugu dacwaynayaa iyo waxyaabaha la midka ah arrintaas waxay keenaysaa in carruurtu cadaawad gaar ah u qaadaan qofka lagu cabsigelinayo iyo in marka shakhsiyaadka lagu cabsigelinayo ay maqan yihiin ay la yimaadaan habdhaqan xun iyo madaxadayg waxaa la doonayaa in carruurta loo sheego lana dareensiiyo in allah casa wajalla uu mar weliba arkayo uuna u jeedo waxa waalidiinta ka qarsoon lagana doonayo inay ku dadaalaan cibaadaadka wanaagsan tusaale ahaan mar weliba waxaad u sheegaysaa micnaha aayad qur'aan ama xadiid waxaad baraysaa sida loo guto shay wanaagsan oo diinta ka mid ah sida qaabka loo tukado salaadda sida salaanta loo radiyo qaabka loo ixtiraamo dadka waaweyn sunnooyinka marka raashiinka la cunayo adkaarta la akhrinayo marka guriga la soo gelayo iyo waxyaabo kaleoo badan oo ka mid a diinta islaamka muddo kadib waxaad arki doontaa inshaa allah in waxyaabihii aad bartay ay ka mid noqdeen dhaqankooda mar welibana ay daa'imaan qodobka shanaad ee isagana muhiimadda gaarka ah xambaarsan waa inaadan isdhihin canugaada waa uu yaryahay mana gaarin waxbarashada waxaad ogaataa in carruurtu iyagoo aad u yaryar ay leeyihiin awood ay wax ku xifdiyaan waxna lagu baro sidaas darteed ha fududaysan ilmahaaga kana faa'iidayso maskaxdaas faaruqa ah oo ku shub wax naftooda iyo muslimiintaba maslaxad ay ugu jirto waxaa kaloo muhiim ah in carruurta la dareensiiyo waxa ka socda hareerahooda waa in loo sheegaa in gaaladu ay kusoo duuleen muslimiinta iyagana laga doonayo inay wax ka bedelaan mustaqbalka xaaladda ay ku nool yihiin muslimiinta mararka qaar iyadoo la ilaalinayo maskaxdooda haddana waa in loo sheegaa dhibaatada ay gaaladu u geysteen muslimiinta si ay u caroodaan oo ay ugu fakaraan aargudasho berina loogu sheekaynin in gaaladu ay saaxiibona la yihiin sida maanta baydad waaweyn carruurtooda ugu sheekeeyaan oo kale ugu dambayn carruurta waa in loo diraa goobaha waxbarashada waa in lagu xiraa qof sheekh ah oo ku wanaagsan tarbiyada carruurta waxay arrintaas saamayn weyn ku leedahay shakhsiyadda ubadka yar dhaqankan oo hadda inta badan ay dadku ka tageen waxaa lahaan jiray salafka hooyada dhashay imaamu maalig ayaa wiilkeeda oo aad u yar waxay u xidri jirtay labiska culimmada iyadoona u diri jirtay goobaha xalaqaadka cilmiga si u soo barto diinta islaamka hooyada dhashay shaykhul islaam ibnu teymiya ayaa iyadana sidaas oo kale ahayd labadaas wiilna waxay markii dambe noqdeen culimmada ugu waaweyn ee diinta islaamka gebagabadii waalidka waxaa la gudboon inuu ku sabro ixtisaabna la yimaado inta uu ku jiro masiirada tarbiyaynta carruurta waa mas-uuliyad aad u weyn balse qofkii dadaala allahna kaashada wuxuu midhaha dadaalkiisa ka arki doonaa qoyskiisa iyo bulshada muslimka ah ummadina xaalkeeda ma xumaado ilaa marka ay fasahaado tarbiyaynta carruurteeda iyo dhaqanka dhallinyaradeeda mooye
سير على سنة المختار في دابي أكرم بهم ثلة أعظم بهماتهم قد جاوزوا في علاهم هامة السحب نهديكم معشر الآباء ما زرعت أيديكم من بذور الجد لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا waa hagaag markaana waxaad ku soo dhowaataan xalqada shanaad ee warbixinada tixanaha ah ee aan ugu magac darnay qasasun min adtaariikh iyadoona xalqadan looga hadlaya taariikhda zayd ibni camar ibni nufayl waxaana soo jeedinaya haashim cabdinaasir
اتبعوا الرسول إذا سعى أو قالا كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى qisada geesigan aan maanta ka sheekaynayno waxay u laabanaysaa wakhtigii jaahiliga wakhtigaasoo carabtu samaysan jireen ilaahyadooda kuwaas ooy allah subxaanahu wa tacaala cibaadada la wadaajin jireen waxay ahaayeen kuwa samaystay ilaahyo oo ay gacmahooda ku qoreen kana sameeyeen dhagxaan iyo alwaaxyo ilaa qaarkood ay gaareen heer ay samaystaan ilaahyo ay ka sameeyeen timirta oo markii ay gaajoodaanna ay cunaan noloshaas aadka u liidata ayuu ka soo dhex baxay nin qurayshi ah laguna magacaabo sayd ibnu camrin ibnu nufayl waxa uu fiiriyey xaaladdii ay carabta ku sugnaayeen wakhtigaas iyo waxay caabudayeen waxayna u diiday fitradiisa saliimka ah ee uu allah subxaanahu wa tacaala ku beeray sax ahaanshaha waxaasay carabtii wakhtigaas samaynayeen waxa uu gaaray oo uu ka fekeray cilmi aysan gaarin falaasifadii farisiyiinta iyo culamo isku sheegii yuunaanka ama gariiga ee wakhtigaas xadaaradda sheeganayay waxaan ku soo koobaynaa kelimad fudud oo sayd ibnu camri ibnu nufayl uu u jeediyey qoomkiisii waxa uuna yidhi sida tan الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض الكلى ثم تذبحونها على غير اسم الله ridan waxaa abuuray allah subxaanahu wa tacaala waxa uu samada ama cirka uga soo dejiyey biyo kadibna waxa uu u soo saaray dhir ay daaqdo marka maxaad magaca allah magacaan ahayn ugu gowracaysaan kama hadlayno nabi loo waxyooday keli ahaanshaha allah subxaanahu wa tacaala inuu faro dadka balse waxaan ka hadlaynaa nin iska caadi ah kaas oo adeegsaday mid ka mid ah nimcooyinka ugu waaweyn uguna muhiimsan ee ruux bini'aadama la siiyo taas oo ah caqliga si uu u sugo inuu jiro allaah qura oo mudan xaqna u leh in keligiis la caabudo waxa uu iska diiday cibaadada loola qasto asnaamta sidoo kale ma cuni jirin waxyaabaha loo qalo asnaamtaas waxa uu isaga kala gooshay shaam jasiiratul carab iyo ciraaq isagoo raadinaya xaqa iyo xaqiiqada waxa uu la kulmay axbaartii yuhuudeed iyo ruhbaantii nasaarada ee wakhtigaas jiray isagoo xaqraadis ah waxa uu wariyey imaam albukhaari وذكر البخاري في صحيحه أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينهم فقال إني لعلي أن أدين دينكم فأخبرني فقال لا تكون على ديننا حتى تاخذ بنصيبك من غضب الله قال زيد ما افر الا من غضب الله ولا احمل من غضب الله شيئا ابدا وانا استطيعه فهل تدلني على غيره قال ما اعلمه الا ان يكون حنيفا قال زيد وما الحنيف قال دين ابراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد الا الله فخرج زيد فلقي عالما من النصارى فذكر مثله فلما راى زيد قولهم في ابراهيم عليه السلام خرج فلما برز رفع يديه فقال اللهم اني اشهد اني على دين ابراهيم waxa uu aaday sayid ibnu camri ibnu nufayl sham isagoo raadinaya diin uu ka diin dhigto uuna qaato waxa uu la kulmay caalim yuhuudi ah wuxuuna ku yidhi waxaa laga yaabaa inaan diintiinna qaata ii sharax oo ii sheeg markaas ayuu yuhuudigii ku yidhi sayd ibnu camri ibnu nufayl diinteenna ma qaadanaysid ilaa aad qayb ka mid ah cadhada allah qaadato markaas ayuu yidhi sayd waxaan ka cadhadhayaba waa cadhada allah subxaanahu wa tacaala mana u dulqaadan karo cadhadiisa ee ma ii sheegi kartaa diin kale markaas ayuu ku yidhi qaado xanafi markaas ayuu weydiiyey waxay xanafiyada tahay waxa uuna ku yidhi waa diintii nebi ibraahim calayhi salaam mana ahayn yuhuudi iyo nasraani balse waxa uu caabudi jiray allah subxaanahu wa tacaala oo keliya waxa uu raadiyey sayd ibnu camri ibnu nufayl raahib nasraani ah asna waxa uu ku yidhi sidii uu yuhuudigu ku yidhi oo kale waxay ku kala duwanaayeen lacnadda halka ay yuhuuddu ka ahayd carada markaas ayuu sayd ibnu camri ibnu nufayl yidhi ilaahayow mara ka noqo inaan diintii nebi ibraahim haysto intaas kadib ayuu gabyey
واسلمت وجهي لمن اسلمت له الارض تحمل صخرا ثقالا دحاها فلما راها استوت على الماء ارسى عليها الجبال واسلمت وجهي لمن اسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا اذا هي سيقت الى بلده اطاعت فصبت عليها سجالا waxa uu ku laabtay jasiiratul carab wuxuuna inkiray waxa ay samaynayeen oo ah asnaamta oo la caabudo sidoo kale waxa uu aad u diidi jiray gabdhaha la nolol duugo ninkii doona inuu gabadhiisa duugo inta uu u tago ayuu ku dhihi jiray ha duugin anaa kafaalo qaadaye oo waxay u baahato siinaye maalin maalmaha ka mid ah ayuu cuskaday kacbada waxa uuna yidhi qureeshay waxaad ogaateen in qof diintii nebi ibraahim haysta uusan idinku jirin aniga maahee kadib ayuu istaagay isagoo wareersan oo aanan garanayn sidii uu u tuka lahaa markaas ayuu yidhi asaga oo ooyaya اللهم إنني لا أعلم الوجوه التي تحب أن أعبدك فيها وإلا لما تركتها ثم يخر ساجدا أو ربما خر على ظهر دابته ilaahayow haddaan ogaan lahaa sida ugu fiican ee laguu caabudo waan kuu caabudi lahaa balse ma garanayo maalin maalmaha ka mid ah isagoo jooga shaam ayaa waxaa u yimid nin nasraani ah oo maqlay xaaladiisa iyo warkiisa markaas ayuu u sheegay in dhowaan uu dhulkooda ka soo bixi doono nin nebi ah oo ku abtirsanaya durriyaddii ismaaciil ibnu ibraahim calayhim assalaam waxa uu ku laabtay sayd magaalada maka isagoo sugaya nabigaas lasoo saari doono arrinka la yaab kale ayaa ah in sayd ibnu camri ibnu nufayl uu nabiga sala allahu calayhi wasalam kula kulmi jiray magaalada maka una sheegi jiray inuu haysto diintii nebi ibraahim calayhi salaam waxa uu ku soo guuriyey ibnu xajar al asqalaani kitaabkiisa fatxulbaariga ee sharaxaya saxiixulbukhaariga qiso cajiib ah waxaana warinaya caamir ibnu rabiica waxa uuna yidhi قال لي زيد بن عمرو إني خلفت قومي واتبعت ملة إبراهيم وإسماعيل وما كان يعبدان وكان يصليان إلى هذه القبلة وأنا أنتظر نبيا من بني إسماعيل يبعث ولا أراني أدركه وأنا أؤمن به وأصدقه وأشهد أنه نبي وإن طالت بك حياة فاقرأه مني السلام قال عامر فلما أسلمت أعلمت النبي صلى الله عليه وسلم بخبره قال فرد عليه السلام وترحم عليه وقال عليه الصلاة والسلام ولقد رأيته في الجنة يسحب ذيولاً mar kale ayuu sayd ibnu camri ibnu nufayl shaam u baxay waxa uuna la kulmay mid ka mid ah ruhbaantii nasaarada waxa uuna u sheegay in nebigii ugu dambeeyey ambiyada lasoo saaray mana rumaysan sayd warka loo sheegay farxad darteed waxa uuna u soo degdegay dhankii magaalada maka si uu u arko nebigaas oo uu rajaynayay inuu la kulmo inta uu noolaa mana oga inuu yahay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam kaas oo uu kula kulmi jiray waddooyinka magaalada maka markii uu sayd ibnu camri ibnu nufayl ka soo baxay shaam una soo jehaystay dhanka magaalada maka ayaa waxaa dhacday arrin aad u murugo badan waxaa soo weeraray intoo waddada ku jiray tuugo ugu dambaynna way dileen waxayna ahaayeen tuugo reer laqam ah markii uu dareemay halyaygii towxiid ee sayd ibnu camri ibnu nufayl inay geeridii soo qaabishay ayuu samada eegay isaga oo ducaysanaya kuna ducaysanaya duco aan markaas ka hor la maqal waxa uuna yidhi اللهم إن كنت حرمتني من هذا الخير فلا تحرم منه ابني سعيدا allahayow haddaad iga xarrimtay inaan la kulmo oo aan la saaxiibo nebigaaga ha ka xarrimin wiilkayga siciid ah inuu la kulmo nebigaas allahna wuu ka aqbalay ducadii waxa uu haleelay wiilkiisii saciid ibnu sayd ahaa islaamnimada oo waxa uu ka mid ahaa raggii ugu horreeyey ee islaama waxauna ka mid ahaa raggii nebiga sala allahu calayhi wasallam aadka uga ag dhowaa kana mid a toddobada jannada loogu bishaareeyey ee loo yaqaano casharatulmubasharuuna biljanna جيل الصحابة لا مثيل لعزمهم هم سادته الدنيا هدى وفعالا ومواقف مثل الجبال قد انجلت وشمائل منهم زكت أفضالا واظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذته وإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت
waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta ma og tahay ma og tahay dhegaystow in ruuxii alifay kitaabuuljaamica saxiix inuu ahaa imaamulbukhaari raximahullah ma og tahay suuraddii ugu dambaysay ee ku soo degta nebiga sala allahu calayhi wasalam inay ahayd suuratu nasri ma og tahay in malakul jibriil calayhi salaam uu leeyahay lix boqol oo garab ma ogtahay dhegaystow in toddobaatan kun oo malagaysi maalinla ah u galaan baytulmacmuur kuwaas oo aan dib ugu soo laaban
وليس بأن يقال لقد رأست
guud ahaan intaas ayaan ku soo afmaynaynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh قال لقد غأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا